Dhallinyaradu waa laf-dhabarta bulsho kasta oo doonaysa inay horumar ku tallaabsato. Dhalinyarada dalkeena Soomaaliya ayaanan haysanin cid garab ka siisa hadday ahaan lahayd hay'adaha samafalka iyo sidoo kale dowladaba. Inta badan dhalinyaradu waxay u taagan yihiin inay bulshada wax ku soo kordhiyaan balse ma helaan cod xirfadaha ama hal-abuurkooda ay la yimaadaan ku dhiirigelisa. Haddaba dhalinyaro badan ayaa ku shaqaysta xirfadda guri-dhista, iyagoo nolol maalmeedkooda iyo tan qoyskoodaba ku maareeya. Waa kuwan qaar ka mid a dhalinyarada ku shaqaysta guri-dhiska oo Raad Yaasin Gooni la hadlay, iyagoona nooga warbixiyey shaqadooda maalinlaha iyagoona noo sheegay in marna ay helaan marna ay waayaan maadaama ay shaqadani ku xidhan tahay guryaha magaalada laga dhisayo.
magacaygu waa cumar cali xamed oo loo yaqaano qalinle marka niyow waxaan ka shaqaynaa dhismaha een nolol maalmeedkana ka dhacsanaa aniguna magaalada magaalaan ka dhignaa hadda waxaan joognaa dhobley waxaan rajaynayaa inaan magaalo waa aragtay sida u dhisan tahay dhismaheeda saa'idka annaga weeye haddana waxaan rajaynayaa inay noqoto laamiye aan u suubino sida dadka rajaynayaan nolol maalmeedkeenna waxaan ka dhacsanaa niyow dhismahaas wax barnaamij kale oo aan ka shaqaysano hadda ma hayno laakiin waxaa barnay waxbarashadeenni dhismahan iyo waxbarashada waa aragtay xagda aqoonta iskuulka waa waxba ma jirto nin gaari wadaaba is arkaysaa gaari gacan ku shaqaynoo shahaado wato marka dantaan u qasabtay inaan galno dhismahan een nolol maalmeedkeena aan ka dhacsano magacayga waa zakariya shariif aadan ayaa leelahaa magacayga shaqooyinkayga waa iska fara badan yihiin walaal qaali ah maadaama soomaali waa soddon iyo dhowr oo dawlad la-aan ay marayso duruufo awgeed ay jiraan duruufo badan ay jiraan waxaa hadba jeer isku dayaa sida noloshayda aan u maarayn lahay iyo ilmahayga iyo waalidiinta ay ii dhaleen saas tahay waxaan isku dayayaa wax shaqo walbaba inaan kaalin aan ka qaato cad bris aan kala soo bax